الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله والقاعدة الثالثة قاعدة سدحات أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي النبي محمدها ظهر وأو مغضي على أناس وكسر مغضي ومتفرقين أهكوا استلافسا fii cibaadaatihim cibaadooyinkooda isku khilaafsan minhum waxaa ka mid a dadkaas man yacbudu almalaa'ika malaa'igta kuwa caabuda wa minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu alambiyaaa ambiyada ilaahay kuwa caabuda iyo wasaalixiina saalixiinta iyo dadka owliyada allah oo suusuuban wa minhum waxaa ka mid ahay dadkaas man yacbudu alaxjaara dhagxaanta iyo waxyaabaha jamaadaadka wax lamida kuwa caabuda iyo walashjaara geedaha salalkooda iyo geedaha qaarkood wa minhum waxaa ka mid a waxaa ka mid ahaa man yacbudu shamsa qoraxda kuwa caabuda iyo walqamara dayaxa kuwa caabuda saasay ugu kala dunaayeen cibaadada wa qaatalahum rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama rasuulka allana waa la dagaalamay jamiican iyagoo idin dhammaantood walam yufariq baynahum kalamana saarin walam yufariq baynahum kalamana saarin waxaan kusoo goodi jirnay kitaabkii alqawaacid alarbaca ilimaam maxamed bn cabdilwahaab annajdi raxmat ullah calayhi kitaabkuna afar qaacido ka koobnaa laba qaacido waa soo qaadanay qaacidadii saddexaadaan gudagelaynaa qaacidada saddexaad waxa waa yihi shiikhu in la ogaado in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray dadku ay ahaayeen dad ilaahay keyrkii caabuda cibaadadaas ay alla keyrkii caabudayaanna aan isku waafaqsanayn oo qolaba ay wax caabuddo dadkaasna waxaa ka mid ahaa yuu yihi dad caabuda ee malaa'igta ilaahay oo suusuuban addoommada ilaahay oo malaa'igta ilaahay oo suusuuban kuwa caabudaa ka mid ahaa sidoo kale waxaa ku jiray kuwa ambiyada ilaahay caabuda iyo rususha ilaahay qaar ka mid a waxaa kaloo ka mid ahaa kuwa dad saalixiina caabudo owliye ilaahay ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa dad caabuda dhagxaan caabuda iyo kuwa geeda caabuda sidoo kale waxaa ka mid ahaa kuwo qoraxda caabuda iyo kuwo bisha caabuda dhammaantood waxay marka ka wada midaysnaayeen ilaahay keyrkii inay caabudaan maadaama ay ka wada midaysnaayeen alla keyrkii inay caabudaan nabigu kalama soocin ma uusan dhihin ninkaanuna wuxuu caabudaa nabi ilaahay kanuna dhagaxuu caabudaa xaq maaha in la simo midka nabiga caabuda ha laga leexdo midka dhagaxa caabudana ha lala diriro nabigu ma dhihin calayhi isalaatu wasalaam seefta ula wada baxay dhammaantiin mushrikiina tiin yaquulu laa ilaaha ila allaahu dhawla laa ilaaha ila allaahu ku qawla saasaa ahlu tawxiid ku noqoydiine wailaa haddaadnan yeelin waa waa noowa dagaal nabiguna dhammaantood waa la dagaalamay calayhi salaatu wasalaam marka sheikhu wuxuu yihi waalqaacida taaniya qaacidada labaad ana nabiya sala allahu calay wasalam waa in nebi maxamed dahara uu ku soo muuqday uu ka soo dhex baxay calaa unaasin dad oo mutafariqiina ku kala tagsan fii cibaadaatihim cibaadooyinkooda ku kala tagsanoon cibaadooyinkooda isku meel ulajeu wada jeedinoon isku waafaqsaneen shay waaxida inay caabudaan minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu almalaa'ika dadkaas malaa'igta kuwa caabudaa ka mid ahaa waa noo imaan doonta daliilku wa minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu alambiyaaa ambiyada ilaahay kuwa caabuda iyo wasaalixiina dad saalixiinoo susuuban kuwa caabuda weliye ilaaheeya wa minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu alaxjaara dhagxaan kuwa caabuda wamin walasjaara iyo geeda kuwa caabuda wa minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu shamsa qoraxda kuwa caabuda iyo walqamara dayaxa waqaatalahum rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam dhammaantoodna nabigu waa waqaatalahum rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka allana waa la dagaalamay jamiican ayagoo idin walam yufariq baynahum kalamana saari arrintan marka koobaad waxa ay tusa waxa waaye in gaaladu iyo ahlu baatilku aysan wax ku midaysnayn oo waxaankee baatilka ay ku jiraan ay ku kala duwan yihiin gaaladan fiiri ilaahay keyrkiisaay caabudayaan laakiin haddana waa kala duwan yihiinoo kuwa malaa'igay caabudeen kuwa ambiye ilaahay ay caabudeen kuwa owliye ilaahay ay caabudeen kuwa dhagxaanay caabudeen kuwa waxbay caabudeen ilaahayna subxaana wa tacaala isagoo nebi yuusuf ka hadlaa wuxuu yidhi arbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar markuu waanaayey nebi yuusuf calayhi salaam labadii nin oo xabsiga kula jirtay oo asnaamta iyo waxaan fiicnayn caabudaayey wuxuu yidhi arbaabun rabbiyo oo mutafariquuna kala duwan oo kala nuuca oo tiro badan miyaa khayrun khayr badan saamillaah allah khayr badan allihii alwaaxidu alqahaar ahaa keligiisa ah allihii keligiisa miyaa khayr badan mase waxaa khayr badan rabbiyaal iyo asnaam fara badan oo ilaahay aan hayn subxaanahu watacaala oo la caabudo qofka muslimka ah iyo qofka gaalkaana markii ilaahay uu kala miisaalayay wuxuu ku kala miisaaliyey addoon shirko ah oo dad iskhilaafsan weliba ay shirka ku yihiin iyo addoon hal qof uu leeyahay markaasaa ilahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala daraba allahu maalan ilaahay wuxuu yeelay tusaale rajulan ninuu ka yeelay fiihi ou ahaaday shurakaa'un shurakaa'u mutashaakisuuna nin addoonkaasoo shirka ah oo dad ay wadaagaan oo dad ka dhaxeeya weliba dadkaasoo mutashaakisuuna iskhilaafsan oo dabciga isku khilaafsan iraadooyinka iyo waxyaabaha ay doonayaan isku khilaafsan iyo wa rajulan nin oo salaman khaalis ah lirajulin nin kale khaalis nin keligiisa khaalis u ah hal yastawiyaani maalan tusaale ma ku sinan yihiin alxamdu lilaahi rab alxamdu lilaahi bal aktarhum laa yaclamuuna ilahi labadaa nin nin waa addoonoo hal nina iska leh hal nina iraadadiisu isma khilaafto waa la ogaa karaa waxa uu rabo raaligelintiisana waa la raadin karaa nina waxa waaye waa nin dad badan ka dhaxeeya oo addoon ah dadkaas badan dabcigoodu waa kala duwan yahay waa iskhilaafsan yahay doonista ay doonayaanna waa iskhilaafsan yihin kan haddaad raaligalay maagto kaasaa caroona kan haddaad dabcigiisa fahm maagto kan kalaad fahmi weyne labadaasu xagga dhibka ma sinan yihiin a ilahi ilahi subxaanahu watacaala ma sinna nina waa nin dhibkiisu ou yaryahay nina waa nin dhibkiisu badan yahay saas waxaa ka dhigana ilahi ilahi subxaanahu watacaala dadka ilaahay keyrkii caabuda iyo qofka ilaahay keligiia caabuda qofka ilaahay keyrkii caabudahu mar wuxuu caabudaa sanam mar wuxuu caabudaa maaragtay bil mar wuxuu caabudaa qorax mar wuxuu caabudaa maaragtay weli ilaahay mar malaguu caabudaa marba waxbuu caabudaa waa kala duwan yahay marka waa dhibaatoona isagoo mushriga oo kaafir ah ayuu haddana dhibaato ku dhex nool yahay qalqal iyo cabsina waa u wehlidaa waa u wehlinaya markaasaa waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo kaas haddaad cibaadadiisa yaraydo ama uu caroodaa haddaad kan cibaadada u badido ama uu kuga caroodaa wax kale iska daaya dadku xabaalaha dadka qaarkood intay wadna ka qabaan markay xabaalaha agmari tagaan waxay ka cabsadaan haddii aad xabaashaan intaad wardi u akriday kaas ka yar aad kan u akrido ama ka soo baxaa qofka xabaasha ku jirtaa oo weliga ilaahay iyo waxu gaarsiiyaa markaasaa waxaa laga yaabaa inuu isagoo baqaho naftiisa oo baqaa inta istaago oo wax qaybiyo ducooyinka qaybiyo wardiga qaybiyo aa suurtagal xoolaha ou siyaar ahaan u geyha oo kusoo agowraca ou qaybiyo isagoo baqa oo naftiisa oo baqa oo islaamaa lagaa gaara markaasaa waxaa laga yaaba haddii xool neef riya dawaca ka cunto inuus yidhahdo waxaa lagaa gaaray weligii weli hebel ahaa ooda maalmahan tuugin weliye ilaahayaa lagaa gaara mayto dhimataa lagaa gaara qalqal iyo cabsi u maanta o dhan ku jiro laakiin qofka muslimka ahi qof qanaaca la waay ilahay keligiisuu caabuda subxaanahu watacaala wuxuu aaminsan yahay aaminsan yahay waxaan allahayna wax dhibi karaa inaysan jirin waxaan allahayna wax geli karaa inaysan jirin haddii dhib ku dhacana inaa lilahi wa inaa ileyhi raajicuun uu leeyahay markaasaa ilahi subxaanahu watacaala musiibadii khayr ugu bedelaa qof kalsooni qaba waayo qadarta uu aaminsan yahay alla wixii alla qadaray inay ahaanayaan wixii alla qadarana aysa ahaanin wixii ku dhacana qadar alle ay ahaayeen mar walbana ay isaga muhiimadiisu ay tahay waxaa muhiimka u uhu inuusan dhiman isagoo ilaahay keyrkii caabudayo inuusan dhiman oo naftu ka bixin isagoon qaatumo fiican ku dhimanaynin laakiin mushriku mushriku welwel ka bixi maayo arrinta koowaad marka waa arrintaas arrinta labaad oo muhiimadda mudan shiikuna darteed oo u keenay qaacidada waxaa waaye waxaa jira dad badan oy u kala soocan tahay in la caabudo qof saalix ah iyo in la caabudo dhagax iyo sanam aaminsanna dadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo diray ee carbeed ee markay tawxiidka diideen nabigu uu la dagaalamay inay ahaayeen kuwo asnaam iyo dhagxaan qorqoran caabudo bes inay intaas ahaayeen qofkuna markuu sanam iyo inta geed qoro ama dhagax qoro uu meel mmukuliyo ee uu cibaado la-ag fadhiisto uu gaal noqonaa laakiin qofku hadduu weli ilaahay caabudo ama nabi ilaahay caabudo ama malag ilaahay caabudo ama qof fiican ou caabudo inuusan noqonin qofku saas gaal ku noqoy dad badanaa aaminsan markaase waxay leeyihin ma waaadn waxaad sinee qof nebi maxamed caabuday calayhi salaatu wasalaam iyo qof laata iyo cuso caabuday miyaad sine gaaladii nabigu la dagaalama calayhi salaatu wasalaam waxay caabudeen laata iyo cuse iyo dhagxaan iyo geeday caabudaayeen annaguna haddii aan hadeertaan waxyaabaha aad cibaadada ku sheegi ood leedahay ilaahay keligiisa iskale aan siino cidna waxaan siihaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan siihaynaa awliye ilaahay waxaan siihaynaa awooyaasha anada saas saalixiinoo suusuuban marka dad sinan maahin shiikhu marka wuxuu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii loo soo diray waxaa idinka khaldan inay asnaam keliya caabudi jireen tad sheegaydin waa idinka khaldanta ee asnaam ma caabudi jirin bal qaar malaa'iga caabudaa ku jiray qaar waxaa ku jiray caabudo ambiye ilaahay qaar waxaa ku jiray awliye iyo saalixiin caabuda qaar waxaa ku jiray qoraxday bisha caabuda iyo kuwa dhagxaan caabuda laakiin maadaama mar haddayba ka sinaayeen inay ilaahay heyrkii caabudaan dhammaantood lama kala soocin kufaar gaalahay ahay qaacidadaas marka in la fahmaa muhiim wa waxaad ogaataan allah iyo addoommadu waa kala soocan yihin rabbi iyo marbuubiin waay ilaahayaana keligii cibaado leh inta kalena waajib waxaa ku ah alla inay keligii cibaadada siiyaan subxaanahu wa tacaala cid walba oon alla ahayn oo cibaadada la siiyana waa lagu gaaloobaa cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala kumana kala socno arrintaasu cibaadadii la siiyo nabi ilaahay iyo cibaadadii dameer la siiyaah waa isku cibaado kufri waay qofku inuu ilaahay keyrkii markuu caabuda inuu dameer caabudo iyo inuu nabi caabudo aakhire labadaba nasoo igoo gaalaha la keena naarta ilaahayna kuwada ku shirtoobaaya ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shay-an alla caabuda cibaadadana ilaahay cid kale hala siinina cid kale cibaadada alla ha udarin shay-an shay maxaa soo gudagelaa wax walbuna allahayn subxaanahu wa tacaala cibaadada yaan laga siinin ama dad saalixiina ha noqdeen ama dadaan saalixiinayn ha noqdeen ama jamaadaad iyo dhagxaanba ha noqdeen ilahay keligii hala caabudo shiku marka wuxuu yidhi wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkaas uusa kala soocin dhammaantoodna uu la dagaalamay waxaa u daliila qowluhu tacaala waqaatiluuhum la dagaalama dadka gaalada oo mushrikiinta xataa laa takuuna fitnatun ilaa aan fitna ahaanin oon fitnaba aysa jirin wayakuuna addiinu cibaadaduna ay ahaato lilaahi alla u sugnaato subxaanahu wa tacaala ilahay dadka wuxuu leeyahy dagaalama la dagaalama mushrikiinta ilaa aan fitna adduunyada oolin oo fitnada la suulinaayo dagaalku ha socdo fitnadaanuna waa maxay waa shirki shirki waa fitnadaan ilahay keyrkii in cibaadada alla lala siiyo waay fitnada la sheega waa kufriya gaalnimo waa fitna gaalnimo ka weyna ma jirto ilahayna wuxuu leeyahy dagaalama oo dadka la dagaalama inta gaalnimo ma jirto oo dadku ay muwaxidiin ka noqayaan dagaalkaas ku haya meeshaan haddii marka dadku ay kala socnaa lahaayeen oo dadka caabuda ambiyada ilaahay iyo saalixiinta iyo dadkaas naamta caabudaa way kala socnaa lahayeen ilahay waa kala sooci lahay wuxuu dhihi lahaa dadku suuban wixii caabudana ka leexda asnaam iyo dhagxaan wixii caabuda iyo jamaadaadna la dagaalamaa ilahay dhihi lahaa laakiin ilahay wuxuu leey waqaatiluuhum gaalada la dagaalama xataa laa yakuuna xataa laa takuuna ilaa aysa ka ahaanin fitnatu fitna iyo shirka uusa ka ahaanin uu ka suulaayo shirka uu ka suulaayo wayakuuna diinu diinta iyo cibaadaduna ay u sugnaanayso lilaahi alla subxaanahu wa tacaala wadaliilu shamsi waalqamari qoraxda iyo bisha dad caabudaah inay jiri jireenna waxaa daliil u ah qowluhu tacaala wa min aayaatihi aayaadka alla waxaa ka mida alleylu habeenkiia ka mida waalnahaaru maalintiia ka mida waashamsu qoraxdiia ka mida waalqamaru dayaxiia ka mida ee laa tasjuduu ha u sujuudinina lishamsi qoraxda yaan loo sujuudin walaa lilqamari dayaxan ha u sujuudinina ilahi lehi subxaanahu wa tacaala wasjuduu lilaahi aladii khalaqahunna allihii abuuran u sujuuda shiiku wax walbau keeno waxaan horay waatan uga ballanay in wax walbau keeno looga rabo daliil aan uga rabno qofka muslimkaa ama sheekha caalimkaa hadalkiisu waxyaabau hadalka kale uga duwan yahay waa inuu hadalkiisu daliil min alkitaabi wa min asunnati ou leeyahy haddii hadalkiisu hadal saasoo daliilla uu qofka noqdo hadalkiisa waa la qaadaa khayrna allah siiyo haddii qofka hadalkiisu uu daliil yeelo waayana dadka kale hadaladooda wax uguma dugnaahayo marka shiiku markuu hadaladii uu sheegay adilo u keenay qoraxdiiyo bishii waa kan daliilkeedii wa min aayaatihi aayaadka alle waxaa ka mid a alleylu habeenkiia ka mid a aayaadka alle awoodda alle daliilka u ah oo ilahay inuu keligii cibaadada mudan yahay daliilku ah waxaa ka mid ah alleylu habeenkii iyo wanahaaru maalintii mugdiga aad aragteen oo mar imaana iyo iftiinka hadeertan soo socdoo mar imaana awood ilaahay subxaanahu watacaala ku imaana waana shay daliil u ah awoodda alle subxaanahu watacaala iyo sidoo kale washamsu qoraxduna iyo walqamaru dayaxa iyo bishuna aayadaha alle ay ka mid yihiin awoodda alla daliil u ah iyo ilahay inuu keligii cibaado mudan yahay qoraxdaas iyo bishaas iska soo baxa oo iftiinkoodu qiyaasan yahay oo socodkoodu qiyaasan yahay oo marna aan ballan furaynin awoodda alle wax daliil u ay ka mid yihiin ilahay marka wuxuu yidhi laa tasjuduu dadow ha u sujuudinina lishamsi qoraxda ha u sujuudinina walaa lilqamari dayaxan ha u sujuudinina waxaana jiray dad shamsiga iyo dayaxa caabuda intugu waa jireen oo reer balqiis waxay caabudi jireen maxay ahaayeen qoraxday caabudi jireen labadii saba ku nooleen kuwa qoraxda caabuday ahaayeen allah ka sheekeeye subxaanahu watacaala saas darteeda ilaahay nabigu wuxuu diiday calayhi isalaatu wasalaam uu nahiyey in la tukado qoraxdu markay soo baxayso iyo markay dhacayso wuxuu nabigu lehy alayhi isalaatu wasalaam laa yataxaraa axadukum ويصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها أحدكين يوسف لا تراتسن سلاديسة قرحض مركي صبح هي قرحض مركي دعي انتبه صبت وامحي حل قاس وحا أسجود قرحض ضد قرحض عابدو قالاء si marka cibaadadaadu is ugu ekaaneen cibaadada gaalada ayaa waxaa la yidhi xilliyadaas yaan bala tukanin ilaahay aanka inaan la caabudin xilliyadaas oo yacni aan salaad lagu caabudin ilaahay yaan loo tukanin aanka xilligaas gaaladu ay ilaahay keyrkii iyo qoraxda u tukadaan si aan cibaadada muslimiinta iyo tawxiidkoodu uusan ugu ekaanin shirkiga mushrikiinta ugu ekaanin ودليل الملائكة ملائكة دليل كودنا وحواية إن ضد ملائكة عبد الجيل جيلين قوله تعالى هذا الكالة ولا يأمركم إلهي من أمر مايو أن تتخذوا الملائكة ملائكة إن أتكسم يستان يو النبيين أنبياء إلهي أربابا ربيال أتكدقتان يقوال عبدان إلهي وحليه ولا يأمركم إذن أمر مايو أن تتخذوا الملائكة ملائكة إن أتكيالتان يو النبيين أنبياء إلهي أربابا ربيال أتكدقتان لبدا منا لما أقبل ممنوع واحد waana jiri jirta marka malaa'igta ilahay dad caabudaa jiray bar weliba banaatullahi ku tilmaamaan oo quraysh iyo qayrkooda wadaliilu ambiyaai ambiyada daliilkoodana in ambiyada la caabudi jirana qowluhu tacaala ka mid a wadkur xus id waqti qaala oo yidhi allaahu alle yaa ciisa ciiso yaa ciisa bna maryama ciisiina maryamahayo a anta adiga miyaa qulta linnaasi dadka u yidhi ittakhiduunii iga yeesha aniga oo iga dhigta iyo wa ummiya hooyadayba ilaahayni laba macbuud naga dhigta min duuni illaahi alla ka soke qaala wuxuu yidhi nebi ciise subxaanaka ilaahu wadaa hufan maa yakuunu lii aniga ima habboona an aquula inaan idhaahdo maa laysa lii bixaqin waxaan xaqba ii ahayn oon gar ii ahayn in kuntu qultuhu haddaan idhiina faqad calimtahu ilaahu waad ogaatay taclamu ilaahu waad ogtahay maa fii nafsi wax naftiida ku sugan walaa aclamu ilaahu ma ogi maa fii nafsika naftaada wax ku sugan innaka ilaahayu adigu anta callaamu luyuub waxaa tahay mid qaybka aad uga warqaba oo qaybka ka warqabi oga callaamu luyuub ah waxyaabaha qarsoon mid ka warqaba ada ah qiyaamaha marka dadka laysu keeno waxaa laysu keenaa dadka gaalada ah oo ilaahay qaybkii caabuday iyo dadkii caabudi jireen wixii marka caabudi jiray wax cibaadada raalli ka ah oo ama ibliis ah ama jinni kale ah ama reer bani aadamka faajiriinta qofkii caabudi jiray iyo sidoo kale wixii caabudi jiray asnaam dhagxaan qoran iyo geedo qoran iyo waxyaabaha la midka ah ayaga iyo waxay caabudi jireenba naarta jahannamaha la yskula wada shidaa ilahay wuxuu leeyahy innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabuu jahannama allaha naarta jahannamaha xaaba looga wada dhigaa dhammaan waa lagu wada guraa naarta waxaa soo haray dadkii caabudi jiray malaa'igta ilaahay iyo ambiyada ilaahay iyo dadka saalixiinta dadkaas ay caabudi jireen waa la soo taaga nabi ciise oo kale dadka aada loo caabudo ka mid yahay loo caabudi jiray ilaa yowmina haadana la caabudo bal dadka qaar ay aaminsan inuu ilaahay yahay ku dhawaaqaan qaarna ay yidhahdaan ibnullaahi waaye waa wiilka ilaahay qaarna ay yidhahdaan taalifu talaata intaba qur-aankaa sheegay saddex ilaah midkood waaye markaasi ilaahay cibaadadiisii wax ka siiya nabi ciise marka waa la soo taagaa maalinta qiyaama su-aalahana la weydiina waxaa la leeyahay dadka maadaa yidhi caabuda oo aniga iyo hooyadayba laba ilaah naga dhigta oo cibaadadii ilaahay lahay waxa iga siiya maadaa dadka u sheegay markaasuu nabigu leeyahay maya ilaahayo uma aana sheegin arrintaasuna arrin aan leeyahay oo gari ah maba aha xaqna uma lihi waxaan xaqii lahayna ma sheega aqaano ilaahayo hadday dhacdo anka inaan idhi ilah waa ka warqabtaa inaana dhahin waxaas waxba lagaga sheekay maa qeybka waa ka warqabtaa ilaahay marka waa og yahay nabi ciise inuu saatan dhihin haddau dhihi lahaana nabi ilaahayba ma noqdeen waxaanu kufriga gaalnimo waay laakiin waxaa rabaa in dadka hortooda caana loogu barxo oo la tuso inay lafcatooda ku hayeenoo axad saalixa oo addoon ilaaheeya oo ilaahay keligii caabuda oo waxaan aan raalli ka ahayn inay iyagu cibaadadiisa ay ku khaldameen adduunyada intay joogeen berina uu ka ahaa waagii ay caabudaayeen warna uusan ka hayn ay caabudeen hadeertaana uusan raalli ka ahayn marka intaas lagu sameeyo kadibna naartaa loo dareeraa kufaarta ilahay marka wuxuu leeya wadkur xus id waqti qaala uu yidhi qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisa bnayaa ciisa bna maryama ciisiina maryamahayo a anta adiga miyaa qulta ku yidhi linnaasi dadka ittakhiduunii iga yeesha aniga oo iga dhigta iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba ilaah naga dhigta maadaa yidhi nacaabuda maadaa yidhi min duuni illaahi alla ka soke qaala wuxuu yidhi nabi ciise subxaanaka ilaahow hufnaantaad aad ka hufan tahay cibaadadan cid kale lagula siiyo in cibaadada cid kula mudan oo ay jirto ilaahayow adaa mudan cibaado cid kula mudanna ma jirto maa yakuunu lii iima sugnaanin aniga maa yakuunu lii aniga iima sugnaanin iima habboona nabi ciisa an aquula inaan idhaahdo maa laysa lii bixaqin waxaana gar u lahayn waxaasu gar u lahayn waa maxay waa in la caabudo waayo nabi ilaahay yaan ahay addoon ilaahay yaan ahay in la in lay caabudo gar uma lihi ilaahayo waxaan gar gar ii ahayna oona xaq u lahayn inaan sheegto iima habboona in kuntu qultuhu haddaan idhiina arrintan faqad calimta ilaahu waad ogaatay adaaba qowar qaba axwaashayda ilaahayu ma dhihin suurtagalna igama aha inaysa suur inaana dhihinna ilaahay waad og tahay haddaan dhihi lahaana waad ogaa laheed taclamu ilaahu waad og tahay maa fii nafsii nafteeda wax ku sugan waxaan nafteeda ku sugan iyo waxaan ku sheekayna iyo waxaan rabo ilah waad og tahay walaa aclamu maa fii nafsika naftaada wax ku suganna warkama hayo oo addoon ilaahay yaan ah anta ad inaka adugu anta callaamu lguyuub callaamu lguyuub ah eybka midka ka warqaba mulaqa waa adiga cid kalena kaalan warqabto nabi ilaahiyaan kaala warqabin anaan kaala warqabin nabi maxamedaan kaala warqabin calayh isalaatu wasalaam awliye kalena warkeed badaan innaka adugu anta innaka anta callaamu lguyuubaat qofka marka saalixa saatana lagu yaqaanaa inuu cibaado dhan ilaahay siiyo subxaanahu watacaala isaguna addoon isku isku haysto cibaadadoo dhanna ilaahay ou siiyo aaminana in ilaahay subxaanahu watacaala sifooyin u gaara uu leeyahay cid la sheega kartana aysan aysan jirin hadda nabi ciise isagoo nabi ilaaheeya oo wuxuu leeyahay waxa naftaada ku jira ma ogi nafteeda waxa ku jirana waad og tahay adigaana callaamuulquyuub ah waxaana laga yaabaa gadaashi in dad laga soo naqliyo inay sheegaan inay wax walba ka warqabaan iyaga in la baryo ay rabaan iyaga in la caabudo ay rabaan qaybka mudlaqa ay ka warqabaan callaamuulquyuub inay yihiin ayagu isku tiiriyaan ambiyada ilaahayna waa kuwa ayagaan isku tiirayn ilahay u tiiraayan subxaanahu watacaala dadkii marka waxaa niyadii ilaahay ay awoodi waayeen oo ilaahay u qaalis yeela subxaana wa tacaala ayagu isku tiiriyey mujrimiin waaye mujrimiin waaye dad ilahay ka furto waay aayaddan marka daliil cad waxay u tahay inay jireen dad caabudi jiray ilaahay qayrkiisa oo nimankan kiristanka ah gaar ahaan waxay caabudi jireen nabi ciise calayhi isalaatu wasalaam dadkaana waa ahlu kitaabka dadka la yidhaahdo alyahuudu waanasaara nasaaradu waxay caabudaan nabi ciise calayhi isalaatu wasalaam waana lala dagaalamaa waana laga da lala dagaalama waa kufaar oo ilahi subxaanaه wataعala wuxuu leey lam yakun اladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xata taatiyum bayina marka waxaan ka rabaa aayadda lam yakun اladiina kafaruu maxaa ku xiga min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina ahlu kitaabka iyo mushrikiintaba labada waxaa alla ka dhigay gaaladii inay ka mid yihiin ahlu kitaabkuna waa kuwan kuwo ka mida waxay caabudi jireen nabi ciise calayh isalaatu wasalaam haddana waa gaaloobeen oo kufaaray ahaye ikhyaaray marka waa in la ogaado in wax farqigo isa udhexaynin in qofku caabudo ilaahay keyrkiisa inuu qofku caabudo axad wanaagsan oon alla ahay iyo axad xun inuu caabudo farquma dhexeeyo kufriga kuwada sameeyi kufriga kuwada sameeyi gaalnimada ka wada dhexeeya waa isla wada gaaloobaya aakhirana wax kuma tarto gaalnimada ciddan ku gaaloobay sababteed cid fiicanay aheyd iyo cid xunay aheyd aakhira kuu tari weey ciddii fiicanood ku gaalowdana aakhira waa kuu radine gaalnimadii aad ku gaalowday sababteed iyo cibaadadii aad sheegayday inaad caabudayday ciddii xumeedna adiga yaa iyadaba naarta jahanama laisuga kiinshuba marka waxba idinma galaan marka ilahay inta laga cabsado arrintan ha lagu baraarugo ilaahay keligiina cibaadada asagaa keligiis kale keligiis cibaadada hala siiyo cid kale cibaadadana yaan lagula lugooy cibaadaha ilahay baa iskale subxaana watacaala ilaah macnaa cibaadadu cid kale in la siiyo bimacnaa in qofka ilaah laga dhiga waay ilaah waa masdar min aliha ya lahu wahuwa ilaah waay ilaahna waxaa la yidhaahdaa macbuudaa la yidhahdaa macbuud mid cibaado la siiye cid walboon alla ahayn ama cid walbo cibaado la siiyana ilaaha laga dhigtay cid walbood cibaadada aad siidana ilahaad ka dhiga ilaahayga cibaadada mudanna waa mid keligiisa laa ilaaha ila allah nabigu ala ama diintu in badan ku jirta laa ilaaha ila allah tawxiidkaas kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu macnedu waxa waye cibaad ilaahay laa iba laa ilaaha ila allahu ay cibaado cid leh oo cibaada u sugnaatay ooaan alla ahayn oo cibaadada xaq uleh ma jiro waayo marka ama qofku ha fiicnaado ama ha xumaadee axadkaan allah inon cibaado siida cidaad ilahay ka dhigatay waaye dhow ilaahaadna samaysatay kaafir billaahi alcadiim ahlu naar ahaadna tahay haddaad kas ku dhimato halkaas isku joojin wallah subxaana watacaala aclaa waclamu bilah